shirkadda nadaafadda ah ee daryeel deegaan u kaashanaysa dowladda hoose ee degmada garowe ayaa ololo nadaafadeed oo wadajir ah ka sameysay xaafadda ahwaaberi ee magaalada garowe intii ulolaha socday ayaa waxaa qashin badan looga qaaday waaxaha kala duwan oo ay ka kooban tahay xaafadda fu-aad diiriya oo ka socotay shirkadda nadaafadda daryeel deegaan ayaa sheegtay in shirkad ahaan ay diyaar u yihiin qaadashada doorkooda nadaafadda
waaberi baa waxay gurtay qashin khayralahaas iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyahaba iyo xaafadda reer waaberi dhammaantood sidii quruxda badnayd uga qayb qaateen bilicdii magaalada iyo xaafadooda marka anigu anoo maanta ku hadlayaa magacii xaafadaha garoowe iyo magacii kambeniga daryeel deegaanba reer waaberi waxaan kala shaqeeyey inaan qashinkaa meeshii laga qaado iyo sidii loo hagaajin lahaa gudoomiye ku-xigeenku waa gudoomiye ku-xigeen u firfircoon inuu shaqada qabto waxa weye waayo qofka dumarkaabaa wuxuu dareemi karaa shaqada la qabanayo oo nadaafadda ah ku fiican gudoomiyuhu inuu kor wax ka soo maamulo oo wuxuu ku fiican yahay waa nin dhallinyaraha amnigii iyo horumarkii kale xaafadda iyo waxaas qareemidii qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgala ololaha nadaafadeed ayaa bogaadiyey waxaan taaganahay maanta xaafadda waaberi oo aan ka qabanay ololo nadaafadeed iyadoo iska kaashadeen daryeel deegaan dowladda hoose iyo guddiga xaafadda waaberi iyo saxaafadda dhammaan dhammaantiin waxaan ku salaam salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waxaan u diyaarsannahay oo aanu si mutadawacnimo ah iyo muwaadinnimo aan uga shaqaynaynaa magaalada caasimadda garowe bilicdeeda iyo horumarinteeda qashinka halkaan xaafadda waaberi laga qaaday eriya curubo waxaanu diyaarinay kow iyo tobankii bisha annagoo aan waxa weye u diyaarinay si mutadawacnimo ah una diyaarsan in aan qaadno ka ururino xaafadda wixii qashin ah si ay u muuqato bilicdeeda iyo sharafteeda maanta oo ay tahay saddex iyo tobankii bishana waxaa noo yimi gaadiidkii iyo dowladdii naga qaadi lahayd caasimaddeennu waxay ina ka mudan tahay in aanu ku faanno bilicdeeda soo celinno amnigeeda ilaalinno si nabadgelya ugu noolaano deegaanka innagaa iska leh inayna ka muuqato lahaanshaha dalka inayna ka muuqato anigu saasaan odhan lahaa shaqadan waxay ahayd qashin uu keenay xagaagii ayna maaragtay meesha ku ururay kadibna waxaan isku taxallujinnay in aan ururno annagoo iska kaashanayna xaafadda qaybaheeda kala duwan dadka ku shaqaysta oo ay ka mid yihiin dhallinyarada tan ku dhaqa baabuurta haweenka kuleh buushashka maxaan ku dhahaa ku shaqaysta iyo dhammaan dadka degan inaan iska kaashino ka ururno cid kastaaba ha soo dhigto laakiin annagoo cidna taargetka saarin inaan si muwaadinimoah aan u ururno waxaa nagala qayb nagala qayb qaatay daryeel deegaan ee dadka u shaqeeya iyo iyo gaadiidkeeda dowladda hoose saxaafadda iyo dhammaan inta muwaadiniinta ah oo u diyaarsan inay dalkooda lahaanshaha dalku ka muuqdo
hadda waxaanu joognaa meel ka mida xaafadda waa beri aagga curubana waa xigeeda maanta waxaanu haynay halka aanu ka qabannay shaqooyin ka mida shaqooyinkayga caadigaha maalinla ahaa mar kasta shaqada tan annaga hadeer maarata mar kasta waa ku jirnaa waxaan leenahay runtii kolley kuma facaysnin kumana ammaanin dabcan waa shaqadii caadiga ahayd oo mar kasta aan ka shaqayn jirnay horena waa uga shaqaynaynay haddana waa ka shaqaynaynaa waana ka shaqayn doonnaa garoowe xilliga kan anugu waxaan u arkaa inay tahay xilligii way mataqaanaa igu bilicsamayd xilligii ma dadka ka shaqaynaya maarata madaxda u ahay xilligii ay ugu dadaalka badnaayeen wakhtigaan ka hor ma jiri jirin maalmo gaara oo loo astay olola nadaafadeed ma jiri jirin olola saanoo kale ayo intii xaafadaha lagu dhex maro maaragtay si toosa shaqada loogu dhexgalo oo maaragtay nadaafadda looga shaqeeyo runtii waxaan anugu aaminsanahay inay tahay xilligii ugu habboonaa ugu mudnaa ugu horraysay oo shaqada noocaana magaalada caasimada galoo laga qabto runtii shaqadu waa socotaa meel maaragtay kolle guulo fiicanna waa laga gaaray waxaan rajaynaya insha allahu tacala in la dhammaystiro waxa yaroo dhiman haddii wax dhiman yihiin waa fa'aadiiriyo guray magaalada garowe xaafadaheeda ayaa maalmahan waxaa ka socday tartan dhinaca nadaafadda iyo bilic soo celinta ah